زمجري زمجري أيها الأساد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة قال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة قالت فبينا نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاح فقال من هذا فقال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك فقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام قال هذا حديث حسن صحيح واصنعوا عزة الأبطال أن يهبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه waa mid ka mid ah tobankii saxaabi ee uu nebigu iyagoo nool ugu bishaareeyey jannada waa saxaabigii uu nebigu ku sheegay in ducadiisu ay mustajaabo tahay waa mid ka mid a lixdii saxaabi ee uu cumar ka dardaarmay in mid iyaga ka mida uu gadaashii noqdo khaliifka muslimiinta waa mid ka mida geesyadii islaamka ee taariikhdooda biyaha dahabka lagu qoray waa hogaamiyihii dagaalkii caanka baxay ee kaadisiya iyo faatixii madaa'inu kisra waa halyeygii dhisay oo dhidibada u taagay kuufada ciraaq kadibna waali ka noqday halyeygan waa sacd bnu abi waqaas radiallaahu canhu oo ah mid ka mida dadkii ugu horreeyey ee islaamay waxaana la sheegaa inuu ahaa saxaabigii toddobaad ama siddeedaad ee islaamay waxaana jirta axaadiid iyo aathaar badan oo ka hadlaysa fadliga iyo makaanada sacad magaciisa oo dhammaystiran waa sacd bnu abi waqaas maalik binu uhayb binu cabdimanaaf binu zuhra binu kilaab binu murrah nebiguna waxay isaga soo dhacaan awowaha shanaad oo ah kilaab binu murrah halka nebiga hooyadii aamina bintu wahab binu cabdimanaaf ay ku kulmaan awowga saddexaad kunyadiisa waa abi isxaaq qabiiladiisuna waa bani zuhrah oo ah jufada ay sidoo kale ka dhalatay hooyadii nebiga hooyada dhasha sacad waa xamna bintu abi sufyaan binu umaya nebiguna wuxuu ku faani jiray abtinimadaasi عن جابر بن عبد الله قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرئ خاله sacad wuxuu sannadkii labaatan iyo saddexaad ee hijrada ka hor ku dhashay magaalada maka almukarama isagoona ku barbaaray isla magaalada maka wuxuu yaraantiisii ka shaqayn jiray farsamaynta fallaaraha shaqadaas oo qofka ka shaqaynaya u sahasha inuu noqdo shiishyahan sacd bn abi waqaas radiallaahu canhu wuxuu islaamay isagoo toban iyo toddoba sanno jir ah kadib markii uu islaamka u soo bandhigay abubakaru sidiiq radiallaahu canhu markii uu islaamay kadib wuxuu cadaadis kala kulmay qoyskiisa gaar ahaan hooyadiisa xamna bintu abi sufyaan taas oo ku dhaqaaqday fal uusan qofna ka shakinayn inay sacad kaga adkaan doonto kuna celin doonto diintiisii wataniga ahayd imaam muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey in sacad hooyadii ay dhaar ku martay inaysan wax cuni doonin waxna cabi doonin cidna aysan la hadli doonin ilaa ay ka dhimato hadduusan sacad ka laaban islaamnimadiisa kuma aysan guulaysan inay diinta ka saarto sacad balse markii dambe iyada ayaa go'aankeeda ka laabatay allah subxaanahu wa tacaala ayaa sacad ku taageeray mowqifkiisa wuxuuna ku soo dejiyey qur-aan la akhrin doono ilaa qiyaamaha وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
sacad wuxuu lahaa mawaaqif adag oo waaweyn oo tusinaysa geesinimadiisa iyo halka uu ka joogo diinta islaamka waxaana mawaaqiftaas ka mid ah in allah subxaanahu wa tacaala uu sugay maalintii uxud kadib markii ay dib u gurteen qaar ka mid a saxaabada wuxuu maalintaasi muujiyey geesinimo wuxuu ka mid ahaa saxaabadii isku hareereeyay ee sida aadka ah u difaacay rasuulka salaallahu calayhi wasalam isaga iyo dalxa bin cubaydillaah ayaa la sheegaa in maalintaasi ay dhigeen wacdaro cajiib ah sidoo kale wuxuu mowqif adag oo mashhuura qaatay wakhtigii uu shaydaanku soo dhex galay saxaabada ee uu dhexdooda fidnada dhigay waxaana la sheegaa inuu sacad ka istaagay dagaalka islamarkaana diiday inuu la safto dhinac ka mid ah kooxihii muslimiinta ee hardamayay marka ay u yimaadaan dadka oo ay weydiiyaan inuu ka qayb galo dagaalka wuxuu dhihi jiray kama qaybgelayo dagaalkan ilaa aad ii keentaan seef indha iyo carab leh islamarkaana odhanaysa kan waa mu'min kanna waa gaal ummunaa caaisha radiallaahu canha ayaa noo soo warisay markii uu nebigu salallaahu calayhi wasallam ku cusbaa magaalada madiina in habeen habeennada ka mid ah oo uu in badan soo jeeday uu yidhi jeclaan lahaayaa caawa nin saalix ah oo saxaabadayda ka mid ah oo i ilaaliya caaisha waxay tidhi markii uu nebigu yidhi hadalkaa kadib waxaan maqalnay jabaqda hubka kadib nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waa kuma markaas ayuu yidhi waa sacd bna abi waqaas markaas ayuu nebigu ku yidhi maxaa ku keenay wuxuu sacad ku jawaabay rasuulka alle ayaan u baqay waxaana u yimid inaan gaarhaya u noqdo markaas ayuu rasuulku salallaahu calayhi wasallam u duceeyey sacad kadibna uu seexday حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة قال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاح فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال سعد: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام قال هذا حديث حسن صحيح sannadkii koowaad ee hijriga rasuulka ayaa diray sariyadii ugu horreysay oo sahan ah si ay uga warkeenaan mushrikiintii maka ciidankan oo ka koobnaa lixdan muhaajiriin ah waxaa hoggaan looga dhigay cubayda binu xaaris binu cabdimudalib sacad wuxuu ka mid ahaa muhaajiriintaasi waxayna u dhaqaaqeen si ay u fuliyaan awaamiirta rasuulka iyagoo waddada ku jira ayay arkeen tiro yar oo ka mid ah kufaartii quraysh oo uu hogaaminayo abisufyaan maadaama uu rasuulka u diray sahan keliya lama aysan dagaalamin cadowgii balse sacad ayaa go'aansaday inuusan sidaa uga harin gaalada ilaa uu waxyeello gaarsiiyo markaa ayuu dhowr fallaarood ku tuuray ilaa ay dhaawacmeen qaar ka mid a gaaladii quraysh iyo gaadiidkoodii fallaarahaas ayaana noqday kuwii ugu horreeyey ee allah dartii uu u tuuro saxaabi ka mid a saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam sacd bn abi waqaas wuxuu noqday qofka keliya ee uu rasuulku ku furtay waalidkiisa maalinkii uxud wuxuuna nebigu yidhi ارمي فداك أبي وأمي sacad iyo walaalkiisii ka yaraa ee cumeer waxay ka mid ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo tobankii saxaabi ee nebiga kala qayb galay dagaalkii beder halkaas oo uu ku shahiiday sacad walaalkiis sidoo kale sacad wuxuu ka qayb galay dagaalkii uxud oo uu wacdaro ku soo bandhigay markii uu difaacayay rasuulka waxaana sidoo kale dagaalada uu sacad xaadiray ka mid ah khaybar khandaq iyo duulaankii fatxu maka oo loo dhiibay mid ka mid ah raayaadkii muhaajiriinta ee saddexda ahaa khilaafadii abuubakar iyo bilowgii khilaafadii faaruuq waxaa dhacay dagaallo dhowr ah oo lagu jebiyey ciidankii furus waxaana ka mid ahaa dagaalkii buweyb taasina waxay keentay in furus ay ku midoobaan hal hogaamiye oo ah yasdajar binu shahriyaar kaas oo bilaabay cadaadis ka dhan ah muslimiintii ku dhaqnayd ciraaq arrintaas waxay keentay in cumar uu go'aan ku gaaro in ciidan uu isagu hogaaminayo ay duulaan ku qaadaan furus balse waxaa ra'yi kaas ka duwan la yimid kibaartii saxaabada oo cumar kula taliyey in maslaxadda muslimiinta aysan ku jirin inuu isagu dagaalka hogaamiyo haddii ay waxyeello soo gaarto ama uu shahiidana ay hoos u dhigayso macnawiyaadka muslimiinta wadatashi kadibna cumar wuxuu hoggaanka dagaalkan adag u doortay abtigii nebiga sacd bn abi waqaas
استشار عمر رضي الله عنه كبار الصحابة معه cumar wuxuu la tashtay saxaabadii waaweyneed ee la socotay taladooduna waxay ahayd inuu isagu ku laabto madiina beddelkiina uu diro qof kale markaasi ayuu cumar yidhi qofka igula taliya waxayna yidhaahdeen libaaxa caaboon oo ay ula jeedaan sacad ibnu abi waqaas allah ka raali noqdee wuu u yeeray cumar wuxuuna ku yidhi sacadoo ha ku kadsoomin in lagu yidhaahdo abtigii nebiga iyo saaxiibkiisa alle xumaanta xumaan kuma tirtiro laakiin xumaanta wuxuu ku tirtiraa wanaag السيء ولكنه يمحو السيء بالحسن ciidankii muslimiinta ee dagaalkan u dhaqaaqay waxay ahaayeen soddon iyo lix kun halka ciidankii gaalada furus ee uu hogaaminayay rustum uu gaarayay laba boqol iyo labaatan kun kuwaas oo watay maroodayaal waxayna labada ciidan ku kulmeen halka loo yaqaano qaadisiyah oo u dhow najaf mu'arikha ibnu jariir adtabari ayaa sheegay in dagaalkii qaadisiya uu dhacay bishii muxaram ee sannadkii afar iyo tobanaad ee hijriga waxayna taariikhyahanadu sheegaan in sacad iyadoo ay maalmo yar ka harsan yihiin dagaalka uu xanuunsaday islamarkaana la dhigay qasri u dhowaa aagga dagaalka halkaas oo uu ka hagayay macrakada wuxuuna saraakiisha amray in marka hore muslimiinta la booriyo lana dhiirageliyo laguna akhriyo qur-aanka kariimka gaar ahaan suuratul anfaal taas oo sare u qaaday macnawiyaadka muslimiinta islamarkaana deganaan badan ku beertay markii aayadaha lagu akhriyey macrakadan waxay socotay afar maalin oo xiriir ah maalinkii koowaad wuxuu dagaalku socday subaxdii ilaa laga gaaro salaada cishaha maalinkii labaad waxaa muslimiinta soo gaaray gurmad ka yimid dhanka shaam kuwaas oo uu la socday khaalid ibnu weliid markaas oo gaalada laga dilay tiro aad u badan maroodiyaashiina waxay ka carareen geelii ay muslimiintu ku dagaalamayeen sidaa oo ay tahayna gaaladu way ku adkaysteen dagaalka waxaana dagaalka toos u soo galay gaalkii weynaa ee rustum maalinkii saddexaad ayaa la isku soo noqday iyadoona gaaladii mar kale ay soo dagaalgeliyeen maroodiyaashoodii waxaana maalinkaa shahiiday tiro badan oo muslimiinta ka mid ah laakiin muslimiintu waxay ku guulaysteen inay laayaan maroodiyaasha labadii maalin ee hore dagaalku wuxuu joogsanayay gabalka markuu dhaco laakiin markan wuxuu socday ilaa subaxii afaraad ay qorraxdu soo baxdo maalinkii afaraad ayaa la dilay taliyihii ciidanka gaalada ee rustum taasina waxay soo dedejisay jabka gaalada oo intii hartay ayaa isaga cararay goobta dagaalka muslimiinta waxaa ka shahiiday siddeed kun iyo shan boqol halka gaaladana laga dilay labaatan kun ilaa afartan kun inta u dhexaysa wixii intaa ka dambeeyey waxaa israacay jabkii faris dagaalkan wuxuu dhinaca kale u rogay qariiradda dhulka bilo gudahood waxay muslimiintu kula wareegeen guud ahaan dhulkii ay ka talin jirtay furus caasimadoodii madaa'inna waxaa la hoosgeeyey maamulka muslimiinta markii laga takhallusay boqortooyadii furus ayaa cumar bnulkhadaab wuxuu sacad u magacaabay waaliga magaalada kuufa wuxuuna halkaasi ku dhaqayay cadaaladda islaamka balse rag aan wanaagsanayn oo ka dhashay qabiilada bani asad oo ku hoos noolaa maamulkiisa ayaa ka sheegtay habmaamulka sacad waxayna si been ah u dureen cadaaladdiisa iyo cibaadadiisa balse maxaa ku dhacay ciddii arrintaas ku dhiiratay
ee hijradu markay toddobiyo toban ahaydna basre iyo kuufa ayuu dhisay sacd waqaasi raggii la socday baa dhisay kuufa waagi dambe amiir iyo waali ka ahaa weli marka caamo ah oo haddee uun waxaan macno lahayn iyagu marka markaa wax ka dhigahayay ayaa imaamka dacweeyey ku xadgudbay wayse eedeen nin la odhan jiray abu sacdata la odhan jiray baa u dhib badnaa ninkaasaa wuxuu yidhi laa yakhruju fi sariya walaa yaqsimu bisawiya walaa yacdilu fi lqadiya markuu intaa ninkii yidhi buu sacadisayn waayo waa kululaaday markaasuu ilaahay uu addoonkaa istaagay hadduu u istaaga ha lagaa sheego wuxuu sheegayna uu been yahay allaahuma atil cumrahu wa atil faqrahu wa caridhu lilfitani intii baa ku dhacday horta wuu cimriyey faqrina waa lagu imtixaanay asagoo waayeela oo faqiir ah ya haddana waxaa lagu fidnayey zino markii la yidho maxaa kugu dhacay waayeella waata cimri cirna waa kugu taallaa indhaba ma haysid damaac iyo dareen rageed baa amminkan maba hayside maxaa kugu dhacay war wuxuu damaac iyo dareen rageed meehee habaarkii sacad baa igu dhacay waxba garanamaysan iska aamusuu dhihi jiray waxaa ka daran waxaa la dilay asagoo waayeelka oo cimriga ah haddana indhala raggii lagu dilay baa fii fitnati lmukhtaar ibni cubayd athaqafi
markii khaliifkii labaad ee muslimiinta cumar bnulkhadaab isagoo salaad u taagan la dhaawacay islamarkaana uu alle ku ilhaamiyey in uu dhaawacaas u geeriyoon doono ayuu kursiga khilaafada gadaashii u sharaxay lix saxaabi oo uu ka mid yahay sacd bn abi waqaas kuwaas oo uu ku amray inay iska soo saaraan mid iyaga ka mid ah oo la wareega khilaafada muslimiinta wuxuuna cumar lixdooda ku sheegay in nebiga uu geeriyooday isagoo raalli ka ah sacd bn abi waqaas wuxuu sannadkii konton-iyo shanaad ee hijriyada ku geeriyooday duleedka magaalada madiina wuxuuna dhintay isagoo siddeetan iyo afar sanno jir ah waxaana lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee baqiic
بالسيوف نمحق الكفار والحتور منية الأبرار بالسيوف نمحق الكفار والحتور منية الأبرار